saxaafadda soomaaliya oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro da-yar marka laga reebo kuwo in badan soo shaqeynayay ayaa haddana ku shaqeeya xaalado adag iyadoo mararka qaar ay la kulmaan dhacdooyin kala duwan goobaha warbaahinta soomaaliya oo ay ka shaqeeyaan wariyaasha iyo wakiilada telefishinada ayaa la kulma xarig iyo handadaad ka dhalata warar lasoo dhiga baraha bulshada taasi oo saameyn ku yeelata maamulka bulshada iyo wariyaha soo dhigay warkaasi gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud cilmi raage ayaa kula dardaarmay wariyaasha shaqada adag ay u hayaan bulshada iyo waxyaabaha ay la kulmaan sibir waxaan maqalnaa bahda saxaafadda faqriga yani ku jiraan riski fara badan riskigaas waa midka shaqaynaysa dulqaad waxaa laga yaabaa inaan qofkan waxba hadlaynin dadka qaar hadda waxaan maqlaynaa marar badan waxaa la xiraa qofka qofka waxaa laga yaabaa waxba hadlayno hadalkii uu sheegay keliya lagu erayo ku dulqaada intaas waxaan rajaynayna ku dulqaadan doonta hawshin aadan maarata yani uga gabanina marna shaqadii inaad si wanaagsan u gudataan runtii saxaafaddu waxaa lagu yidhahdaa mararka qaar waa seef laba af hadda dhinacay rabaan wax u gooya arrintaas ma qabo leedahay ay leedahay oo bulshada ku wacyigeliso wararkii ayna heli lahayn oo runtii dadka ayna soo gaarnayn soo gaarsiiyaan wixii la qarinaan ay kor u sheegaan arrintaasna waa idinka mahad celinayna gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay in ay sameeyaan samir iyo dulqaad soona bandhigaan waxyaabaha qarsoon ee bulshada ay u baahan tahay ugu dambeyn waxa uu sheegay inay muujiyaan wada shaqaynta iyo dadaalka dheeraadka inta la gaarayo sharci kala hagaya wariyaha iyo dowladda intaba